Magaalada Boosaaso ayaa waxaa xilligan ka jira qabow badan kaas oo guud ahaanba bulshada si weyn u saameeyay, balse waxaa si gaar ah saameyn caafimaad ku yeeshay dadka barakacayaasha oo ay ka mid tahay hargabka iyo malaria, maadaama ay kaneeco badan soo kacday carruurtana aysan u awoodin inay u iibiyaan bustooyinka dhaxanta laga galo, iyaguna ay degan yihiin guryo qabowga aan celin karin. Qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya qabowgaas daran ee ka jira magaalada Boosaaso, iyagoo sheegay inay dhibaatooyin badan ku qabaan.
Kuleylkan Somaliland aad buu horta ugu roonaa, laakiin kuleylka loogu adkeysan karo qabow looguma adkeysan karo. Baryahan aad qabow aad ayaa jira, ilmihii hargab baa haya, maxaa kaneeca fara badan baa soo saaciday. Maxaa la dhahay dhaxantii ilmihii baati wax baa ka matanaya, baati asaa biil keenaya qabow aha qabow sita. Ilmihii qabow daran bay dareemayaan, maxaa haddana jiingad baan deganahay, jiingadana waa isla dareemi kartaa inay qabow celin karin ay qabow soo sii deynayso. Habeenkii horta inuu soo ujiifo fafasaaya wuxuu leeyahay qabow baa haya, waa qarqaraya, unigi waa jareynaya. Maradii ayaa u saaraysa maray wax ka matanaysa, boosana waa gadan karna anaga xaaladkan Ilaahay baa og. Boosaasana xaaladeeda waa sii adkaanaysaa sida hadda aan dareemayno. dhaqdhaqaaqeeda hore iyo sidii hore aad bay uga sii liidataa sagaal ciyaal baa ii joogta wallaahi isbedel aad baan dareemaynaa qabow hadda aan dareemaya qabow aan arki jirin maba ahanba qabow aad mukeef camal baa dhacaya jiingadana maba lagu jiri karo haddii xilliga la gaaro marka weysadaa dhib nagu ah weysadii yaaba dhib nagu biyaha la cabiya barafart iska daabo masheega ma leh biyihii jirgaan bay ku jiraan qabowi baa ku dhacaya saameyn weyn noogu yeelatay haddaan nahay kaamanka barakacayaasha ah aad jiingadaan deg dadka ay degan yihiin marka waxaa dhacday jiingadii qabowgii iyadoaba soo qabanaysaba cud waxaad leedahay matalaaga buu qofku ku jiraa soo dhan saasuu u gariiraa magara daahiyadii guriga ku xirnaa waxaan waxaan u isticmaalnaa hadda bustiya ahaan baan u isticmaalnaa marka waxaan u baaqaynaa marka dadkaas ciddii wax taraysa dhah inay wax tarto oo qabowgaas sida wax ujaakado mise bustooyin iyo mise wax un dadka loogu gargaaro anuu soo jeedin lahaa dadka dadka isku mid ma aha dadka deegaanka ah waxay heli karaan jaakado iyo waxaas ay heli karaan dadka laakiin dadkan barakacayaasha ilmahooda buumi iyo garan bay iskaga yota ayagoo dhan waaba gubteenba waxay noqdeen dad madmadow hadda aragto qalufta waa ka naxaysa aan ku yidhi midda kale qabowgaas dartiis waayo biyuba ciyaalkii laguma shubo markaasa waxaan ku yidhi aad bay ciyaalkii o dhan waxay noqdeenba ciyaal oo madmadow wallaahi aad ba arrintaasayda ay aad i welwelgelisaa haddaan awoodeeda leedahay dadka macnaha jaakadaha sensem baa ka dhigi lahaa marka dee waxaan dhihi lahaa hay-adaha hay-adaha samafalka waxaan dhihi lahaa arrintaasayda ciyaalkaas ha soo fiiriyeen oo ciyaalkaas sida jaakada iyo bustiyaal iyo dadka hala siiyaa